munaasabadan oo ay ku qalin jibinayeen afar iyo toddobaatan arday oo baratay xirfadaha gacanta ayaa lagu qabtay magaalada burco waxbarashada ardaydan ayaa waxaa iska kaashaday hay-adaha shaqadoon soos iyo jaamacadda burco ibraahim maxamed ismaaciil oo ka socday hay-adda soos ayaa ka waramaya ahmiyadda ay leedahay in dhalinyarada xirfada la baro waxaan ku faraxsanahay oo farxadda la qaybsanaya inay soo gaadhay gobolka tagdheer oo sanadkanba ay ka shaqaynayeen brograamada noocan oo kaliya waxaan rajaynayaa inay sii socon doonaan oo ay qaybo kaloo badan ay ka fulin doonaan waxaan doonayaa un inaan arday idhaahdo hambalyo hambalyo safar baad bilowdeen maaha dhammaadkii safarka waa bilowdeen sida runtiia waxa aad barateenna waxa loo baahan yahay inaad idinkuna ku camal fashaan dadkana aad sii gaarsiisaan sidoo kale waxaan u hambalyaynaya jaamacadda fursadda ay siisay dhallinyarada maartay inay xirfadahaas iyo tababarada ay qaataan sidoo kale waxaan la wadaagayaa dhallinyarada aan u sheegaya fursaddan aad barateen inay tahay fursad aada iyo aada u muhiima qiimo badan iyo faaliyo badanna dunida kale lacago badanna lagu bixiyo idinkana idinku timi siyadoo fudud qof inaga midina lacag kuma bixin marka maadaama ay sidaa tahay inaynu maarata inaguna ku faraaran inaynu camal u bedelo dadkana aynu sii gaarsiino dhammaantiin macallimiin baa noqon karnaa ninba siduu u fadhin karaa hay-addaas oo barnaamijkan maahay waxaa kaloo ay qabanaysa oo barnaamijkan oo kale la mid ah waday dalladda sooyo qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay ayaa ardayda ugu hambaliyey guusha ay gaareen
awalan qabla kulli shay waxa weeyaan waan idin baarigayaa hawsha a soo qabateen iyo trainingiska ka soo baxdeen markaan eego trainingiska qaadateen inkastoo laba wax kayna haddana waa economy iyo employability labaduna waxaad moodaa waa laba waxa isku xidhan markuu qofku employment helo ayuu dhaqaalena samayn karayaa marka waa waa interrelated subjects marka waxa weeyaan waxaan aada ugu faraxsanahay oo weliba aan halkana ka arkaa waxa weeyaan hablihii oo inamadii aada uga badan waxa weeyaan dadaalkaasina wuxuu muujinayaa maaragtay dhallinyaradu say diyaar ugu yihiin horta arrinka ugu horreeya aan leeya waxa weeyaan waa alxamdulilah maadaama arday aada u fara badan oo tiradoodu gaadhayso dhowr iyo toddobaatan arday maanta halkan inoogu qalin jebinayaan mashruuca la yidhaahdo next economy oo fulinteeda aada laysaga kaashaday hadday tahay jaamacadda burco hadday tahay s o s hadday tahay shaqadoon ujeeddada ugu weyn ee cid walba ku soo daraysana ay tahay in dad xirfad leh oo iskiilkii shaqo leh uu inoo soo baxo iyo dhallinyaradii soo dadaashay aada iyo aada iyo aad baan maanta idinku hambalyeynayaa xirfadaha dhalinyarada la bare ayaa kusoo aadaya xilli dhalinyarada soomaaliyeed ay u bateen kuwa dalka ka taga shaqala-aanta ka jirta awgeed